الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah qarax gaari looga gubay laguna dilay askar murtadiinta ka tirsanaa oo maanta mujaahidiintu ay ka furiyeen magaalada xaradheere galgaduud howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysadeen sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya iyo silsilada weerara ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo degmada afgooye qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah munaasabad heer sare ah oo lagu maamuusayey majmuucadii wilaayada galgaduud ku matalaysay tartanka andalus bisha ramadaan oo ka dhacday magaalada ceelbuur mas-uuliyiin ugaaso iyo marti sharaf ka qayb gashay munaasabadda faafreebka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee mudug oo diya u kala qaaday beelaha saleebaan iyo ceer oo wadadega koonfurta wilaayadaasi kelimaadkii laga jeeday kulan ka dhaca mudug barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad faafreebka ku dhegaysan doontaan taxnaha warbixinadii aan ugu magacdarnay maanta oo kale kow iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay qodobadaasii xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad maqli doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonaya mudug qarax lagu gubay gaari cabdibilaaah ay la socdeen maleeshaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhaca gudaha magaalada xaradheere waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen afar kale xilliguu qaraxa dhacayey waxaa magaalada xaradheere ku sugnaa madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurta oo maanta gaaray magaaladaasi banaadir howlgal mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen xaafadda siinaa ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshaadka booliska kooxda riddada soomaaliya askarta murtadiinta ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray raambow iyo xuseen waxaana mid ka mid ah askarta la dilay laga qaatay qori uu sitay galgaduud mujaahidiinta ayaa maanta qarax ee la beegsaday maleeshiyaad murtadiina oo marayay duuleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa qaraxaasi ku dhintay sarkaal murtad miina baare ahaa dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka hirdada ee ku leeyiin buundada weyn ee degmada afgooye banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay wateen maleeshiyaadka hirdada ee booliis militaro waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin iyo duqeen maleeshiyaadka hirdada ay kula beegsadeen deegaanka wiirkooy ee duleedka magaalada kismaayo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka hirdada u taalay afaafka hore ee deegaanka bariire dhimashada waa hal askari oo murtad ah dhaawaca waa hal askari iyadoona sidoo kale mujaahidiinta ay soo qaniimaysteen hal mooto
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markana munaasabad seher sare loo soo agaasimay laguna maamuusayey majmuucadii wilaayada galgaduud ku matalaysay tartanka andalus ee bisha ramadaan ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud taasoo tartamayaasha galgaduud ay ku galeen kaalinta saddexaad ujeedka munaasabadda waxay ahayd in la dhiirigeliyo tartamayaasha wilaayada galgaduud oo ka qaybgala tartanka waxaana munaasabadda ka soo qaybgala culimo waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada iyadoo sidoo kale dadkaas loo sameeyey afar jamaaci ah dadka munaasabadda ka hadla waxaa ka mid ah xubin ka tirsan guddiga tartamayaasha wilaayada galgaduud waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala bacda daalika waxaan u mahadnaqaynaa jamciga iyo xuduurka wanaagsan ee meesha fadhiya culummada dalabatulcilmiga iyo ardayda mas-uuliyiinta iyo odayaasha wilaayada dhammaantood jasaakum allahu khayran munaasabaddan ama xafladdan waa xaflad qurux badan waxaana lagu sagoontinaya raggii maaragtay cilmiga ka faa'iidaystay oo kaalinta iyo tartanka qaybta ka keenay in ardayda iyo culummada iyo dhammaan cilmiga in la dhiirigeliyo hadafka iyo ujeeddada jalsadu intaas wey jasaakum allahu khayran waxayna ka dambaysay daba joogtaa tartan aqooneedkii guud ee wilaayaadka islaamiga ee soo dhammaaday oo ahlucilmiga ama dalabada gobolka ay kaalin galeen taasay munaasabadda la socotay jasaakum allahu khayran waa la faa'iidaystay cilmigii sanadkan baxay laba boqol iyo shan iyo toban su'aalood wax ka badan oo wilaayaadkan la weydiiyey ayaan qaybtaana ka qaadannay kaalin baan ka galnay intaas wixii dadaalaya waxay ahayn ardayda facaahidda dugsiyada maraakista xalaqaadka iyo mu'asasaadka tacliimiga ah sidoo kale culummo culummada xalaqaadka masaajidda bulshada iyo qaybaheeda kala duwan iyay ahaayeen jasaakum allahu khayran waxaan magac u qaadannay sheykha caalimka ahaa oo la yidhi waxaa lagu magacaabay cilmigiisa markii laga yaabay xataa yulaqab bilmaktabat ashaamil asheekh xaaris annadaari taqabalahu allahu fii cidaadi shuhadaa ninkii caalimka ahaa yamaneed oo mujaahidiinta alqaacida ee yaman ka mid ahaa in aad u cilmi badan buu ah carabtii waxay u bixisay maktabatu shaamila isagaa loo bixiyey waxa maskaxiisa ku kaydsan ninkaasaan magac u qaadanay sanadka soo socda inaan gaarno cilmiga darajo qiimo badan inaan ka gaarno horu socod leh cilmiga in la dhiirigeliyo hadafka iyo ujeeddada jalsadu intaas wey jasaakum allahu khayran sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ilaahay baa mahad iskale alle subxaana wa tacaala halkaan suugaana keenay iftitaamkan xafladdii tartankii musaabaqadii soo socotay bisha ramadaan ee wilaayaadka runtii farxad ayay ku soo dhammaatay waxaana u mahad celinaa runtii si guud wilaayaadka tobanka ah ee ku tartamay aqoonta cilmiga runtii mid walba waxaa weeye kaalin la yaqaanoo weyn iyo sharaf iyay ka qaadatay marka cilmigaas horta raggaa tartamay oo culummada leh oo runtii aad jilibka u laabay iyo si guud ahaaneed idaacadda tartanka qabatay oo andalus wilaayada galgaduud oo si fiican ugu baraarugtay tartanka waa mahadsan yihiin jasaakumullahu khayran waxaan maqlayay ayadoo rag furmada jooga ay su'aalaadka soo dhiibaayaan raggu moogtahay ayadoo saaxada jihaadka ay ku jiraan rag suquurta ku jira oo maaragtay cadowgii ka soo horjeeda ee khilaafa soo diraahle su'aashaas waa noocaas aan dhegaysanaya marka waxaa waaye raggu cilmigu horena waa jiraa furut jamacuna waa jiriyaa wilaayada runtii kaalin weyn ayay ka qaadatay kaalintaas kaalin muhiima weey waxaa waaye marka si guud waxaan ugu hambalyaynaa wilaayaadka oo ugu tahniyeynayaa raggii kaalimada galay sidii shabeellada hoose oo lambarka koobaad jubbooyinka oo ayaguna sidaasoo kale dhammaan intii tartantoo wilaayadoo dhan kulligood waa u mahad celinaa waa mahadsan yihiin jasaakumullahu khayran sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqa ku gaara ilaahay maaragta isagoo saan farxad nooga badan oo cadowgii naga baxay oo ilaahay jibsho alla hana gaarsiiyo insha allahu tacaala cadowgana alla ha jabsho camalkana aan ka dhiganno camal ilaahay dartiisa aan ula jeedno waxaa waaye tartanku waa tartan cilmi ah ajir laga helaa xafladdii aad noogu dhigteen oo ikhtitaamkii tartankii ahaadna ayadana sidaasoo kale mar labaadaan kaga mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubno kala duwan ayaa goobta ka hadla waxaa ka mid ah nabadoon macalin salaad gabeere alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilaah ilaahay ayaa mahad iska leh isugu kaana keena makaankan aad u sharafta badan oo ikhtitaamkii musaabaqada ee maaragta wilaayaadka lagu soo khatimayo alxamdu lilah suma alxamdu lilaahi baan leenahay waxaan soo dhoweynaynaa annagoo aad iyo aad ugu faraxsan musaabaqadii oo maaragtay sii juhdile oo wanaag le ku soo dhammaatay waan soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa walaayada galgaduud haddana oo kaalinta ay gashay dhammaanteed waan soo dhoweynaynaa intaas kadib waxaan joognaa wax lagu farxo oo ilaahay idankiisa qalbigeennu ku qaruubo haddii gaaladiina naga jabtay xagga cilmigana aan heer ka gaarnay alxamdulilah suma alxamdulilah haddana wada haysto waan ku shukrinaynaa intaas kadib ilaahay hadduu noo qadaray inaan maaragtay musaabaqa qabsanno gobanka goboloo wilaayaadka ay qabtaan qoloba kaalin ka gasho iyadoo camalkii jihaadka ahay socdo waxbarashadii socoto qadlihii socdo alxamdulilah wax ilaahay looga mahadyo waaye waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala intaas in laga sii dheereeyo oo hima caaliya aan aan lahaano insha allahu tacaala oo ka tillaabsanno si aan sanadka kale sidaan iyo si ka wanaagsan aan u gaarno shayga markuu bilaabanayo ibtidaa'iba wuu dhib badan yahay laakiin markii heer laga gaaro oo lagu dhex socdo wanaag badanna baa laga faa'iidaa insha allahu tacaala ilaahay baa maaragta noo suuro geliyey waa alxamdulilah ilaahay baan ku mahadinaynaa intii maaragta ka qayb gashay oo wilaayaadka ama gobolka ha ahaato ama wilaayada guud ha ahaato inta ka qayb gashay oo maaragtay camal ku bixiday oo juhdu ku bixidana jasaakumullahu khayran aan leenahay walaalaha musaabaqada inooga qayb galay iyagana waxaan leenahay marxaban bikum ilaahay inay guuleeyo waxaan rajaynaynaa inaan halkaas uga sii soconno tillaabooyin wanaagsan inaan uga sii soconno haddana nicmo waa haysanaa ilaahay ciidankiisa gaaladana allaha laga geebjeebsho nicmada aan haysannana allah masid baan leenahay ilaahay aan loo siyaadiyo wixii dhibnana allaha naga qabto haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo kelimaad u badnaa dardaaran munaasabadda ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزاكم الله خيرا أولا الله سبحانه وتعالى يا محسن مع الضمان تاد الله يسكله سبحانه وتعالى لعبوين كفر بدن ونعمي runtii bacdallaahi qabanqaabayaasha munaasabadan waxaan leenahay jasaakum allahu khayr aljazaa sidaas oo kale guddigii sanadkan ugu qeyb galay wilaayada musaabaqadii ama tartankii wilaayaadka islaamiga ah loo qabtay oo muddo oo shan ama lix iyo toban habeen ah juhdigii iyo wakhtiga ku jiray baxhiga iyo oo maaragtay masaa'ilka iyo raadintooda ku jiray ummaddana intii tabartooda ah qaybta ay ku aadanaayeen u soo baxay jasaakum allahu khayran ayaan leenahay aygana saad dareemaysaan munaasabadan ama kulankan waxaa waaye maadaama soo dhammaaday tartankii guud majmuucda galgaduudna ay ahayd qayb ka mid ah majmuucaadkaasi runtii majmuucaadkii kaalimaha galayna ay ka mid tahay in insha allahu tacaalaa tashjiic iyo dhiirigelin iyo dardaaran in la isa siiyo maadaama majaalka iyo mowduuc laga hadlaayo waa mowduuc cilmi ah ka tarjumaayo oo runtii majaalaad kala gedisan u ahay in marka runtii dardaaran iyo maaragtay dhiirigelinba in la sameeyo runtii arrin maaragtay muhiima waaye aada u qaali u ah munaasabada marka ama xafladda waxaa loogu magacdaray sheekha caalimka ah caamilka ah shahiidka ah kamaa naxsabuhu alxaaris annadaari raximahu allahu tacaala wataqabala shahaadatah oo sheekhaasoo kulli aad wada taqaaniin ayaan ugu magacdarnay munaasabadan maadaama sheekha lagu magacaabay inuu ahaa maktabad maaragtay ahaa naftiisa muktaba shaamila oo kale ahaa oo cilmiga ku jiray taasaa marka loogu magacdaray walaayada marka waxay aad iyo aad ugu faraxsan tahay inay dhiirigeliso dalabatulcilmiga fi lwilaaya fii jamiici majaalaati atacliim min almasaajid walmacaahid walmaraakis wakayriha dadka maaragtay majaalaadka kala gedisan wax ka barto walaayadan inay caaw maaragtay kulankan ay u qabato aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay waxaanu leenahay ahlan wa sahlan wa marxaban soo dhowaada cilmigaas iyo turaasigaasi muslimiinta ay leeyihiin ku soo dhowaada dadka hadda fadhiyo ragna waa maqan yihin ragna waa joogaan maaragtay soo dhowaada dadka hadda joogo wadibtum jamiican wataaba manshaakum وتبوأتم من الجنة منزلا وحياكم الله وبياكم واجعل الجنة مثواكم أنت أسكدب runtii cilmiga maaragtay sharciga ah fadligiisii iyo qiimaduu leeyahay waa ogtihin waa raggan raggii dawlaatulcilmi ama culimmadii way dadka halkan fadhiyo xadiidkii abidardaa radi allahu taala canhu waardaah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay من سلك طريقا يلتمس فيه علما سرك الله له به طريقا إلى الجنة حديثك وإمام أحمد علمك إن لزيادسدو من المهدي إلى اللحدي maaragtay wakhtigiisii ma qofka inta caqligiisu joogo cilmiga inuu barto wakhtiga ugu fiican waxa waaye waa dhallinyarnimada ee wakhtiyada kale ugu fiican waa wakhtiga saxarka ah iyo habeenka aakhirkiisa dhowr nuqdood dirdaar ah kasoo koobaya midda koowaad dhammaan dalabatul cilmiga rijaalan wa nisaa'an dad yarin dad weynba walaayada ummadda degan insha allahu tacaala inay haleelaan maraakiista iyo macaahidda iyo xalaqaadka cilmiga ah oo wilaayada gudaheeda maantii tuulooyinkii meel walba laga helo cilmigana siis waa la doontaa in maaragtay qofkaas mas-uul ah cilmihiisii ugu dadaalo haweenkiisa ugu dadaalo waad ogtihiin maanta waxaa furan mu'asasaad waxbarasho macaahid baa furan oo ilaa waxbarasho heer sare ah macaahidda qurduba ayaa degmooyinka ku furan saaad ogtihiin iyo tuulooyinka qaar ka mid ah oo rag ogaan u leh oo maaragtay ummaddii xeer fiican gaargaarsiin kara ayaa joogo in marka la geysto ama maaragtay la amiro amaakintaasi qodobka labaad waxa waaye waxaa loo badan yahay wilaayaadka islaamiga ummadda joogto maanta waxa waaye waa mujaahidiin rag hadda loo dardaarmayo ama hadlaayo ama tartanka ku jiro waa rag mujaahidiin ah dhammaantood insha allahu tacaala jihaadna waa lagu jiraa cilmigiinna waxaa la rabaa in maaragtay la barto waana laisku wadi karaa dad naga horreeyey oo maaragtay ama salafkiyaa samayn jiray ayuu jihaad ku jiro oo maaragtay ayaa cilmigana la qaadan jiray la baran jiray in marka wakhti kale loo raadinino anagoo jihaadkiina ku jirno ayaa maaragtay suquurteenna iyo aagaga aan joogno iyo maktabkii xafiiska aan joogno cilmigu waa baran karnaa in la kulmiyo markaan la jamciyo cilmiga iyo jihaadka taariikhda maaragtay cabdullahi ibn mubaarak iyo waa ogtihiin qodobka saddexaad waxa waaye suquurta in la laasimo suquurtuna qof walba meeshii loo diray oo mujaahidiinta ay u direen ayaa suquur u ah faqrigu ku aadan yahay marka taas anaga waxaan ba dareemay sir oo maaragtay qarsoon oo cilmigan hadda laga hadlaayo meesha jirob inay tahay mujaahidiinta dhacdooda ku jira cilmiga meel kale yaan laga raadinin jaamacado kale iyo wax kale naga maqan ma jiro waxaana laga ogaana arrintaasi tartankii hadda socday i su-aalaha lasoo dhigaayay iyo wakhtiga laga soo saarayay hal daqiiq iyo bar ah macnaha arran waxba ka qarsoon meeshaas horta waxba masaladii waxaa ka qarsoon meeshaas culummada ay dhihi jireen haddii masale idinka qarsoonto kulle macnagii culummada kelimadooda ahayd fasaluu ahla thuquur ha la weydiiyo marka walaayaadka dhan waa majmuucadka waa maqlayseen su-aalaa lasoo dhigayaa su-aalaad marka maqasho taana lagu jawaabi doonaa ma dhahaysa isla markii waa lasoo saarale markan dadkan ahlu suquur waa nima cilmiga waa maaragtay meeshuu ku jiraaye cilmigana u istaagna ilaahay meeluhu ku furay ayaan joognaa maana meelaha uu ku furan yahay in ilaahay bixiyo oo ayaan joognaa taasna aan insha allahu tacaala aan ku dadaalno fa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareeb kurarka ayaan isa soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa diya u kala qaaday beelaha saleebaan iyo ceer ee wadadega koonfurta wilaayada islaamiga ee mudug diyadan ayaa loo kala qaaday labadaas beel oo horey wax isaga dilay beesha saleebaan ayaa shakhsi ka mid ah dilay qof u dhashay beesha ceer labada beel ee walaalaha ah ee diyada kala qaatay ayaa halkaasi ka hadlay ugu horeen nabadoon cali siciid geesood oo ah nabadoon ka mid a beesha reer xaaji saleemaan ayaa goobta ka hadlay islamarkaana wareejiyey diyadii lagu lahaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wabi nastaciin calaa umuuri diin wadiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacdu faqad qaala allahu tabaaraka wa tacaala fi muxkami tansiilih wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana laa shaddu alciqaab وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إلهي بما هذا إسكال سبحانه وتعالى نغادي قدر المسلمين أه نسيه نعموين كي سفرها بدن ونسوكو بكري نعمة الإسلام والإيمان والأمن يكوك لقصي بدنبا oo aynaan soo koobi karin sida ilaahay u sheegay waa inta cuduu nicmatallahi laa tuxsuuha uu ilaahay leeyahay nicmooyinkada tirtiriya maagtan ma gaaraysaan allahaasaan mahadinaynaa subxaanahu watacaala uma waxaan u mahad celinaynaa dadka muslimiinta oo meeshaan isugu yimid ayagoo dhaqan gelinaya ilaahay kitaabkiisa munasalka ah oo isugu yimid dad dhintay oo muslimiin ah oo camdi ku dhintay oo la kala qaadanayo diyo muqallado ah dadkaas intaas isugu yimid ayagu u hogaansamaya ilaahay kitaabkiisa bacdallahi waan u mahad celinaynaa waxaan caddaynaynaa halkan ku caddaynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan inaan dhiibnay nin dhintay oo ku dhintay camdi ku dhintay ama kas ku dhintay sidii loo yaqaanaba oo laga qaatay diyo diyadaasoo ahayd boqol halaad oo lagu qaymeeyey toddobaatan iyo sagaal kun oo dollar oo laysu cafiyey afar kun iyo shan boqol waxaan wareejinnay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol oo dollar ayaan waxaan ku wareejinnay weliyudamkii mutayste xaq ah oo iska lahaa ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala waan wareejinnay una qaatay nagu sugay sistamkaas qaymaha badan leh oo ah in loo xuguntamo ilaahay kitaabkiisa oo lagu kala qaato xuquuqda laysku yeeshay haddee qofku hadduu dhinto in qisaas la qisaaso iyo in diya laga qaato iyo in la cafiyo saddexda way ku bannaanta sharcada islaamka waxaa la maray qaabka la maray waxa waaye waxaa la kala qaatay diyadii oo muqallado ah oo camdi ah sida shareecada islaamku xukuntay ayaa loo qaaday boqol halaad waxaa la siiyey ninka la yidhaahdo xasan aadan cabdi oo laga dilay wiil la yidhaahdo cabdikaafi xasan aadan cabdi beeshiisuna ay tahay beesha reer cayr maxamed madarkicisna waa la yidhaahdaa qofba siduu yaqaano ayaan ku wareejinnay alxamdulilaah maanta ay tahay taariikhdu kowda bisha ramadaan sanadka ninka la kun afar boqol afartan iyo shan hijri ayaan wareejinay maalkaas gaaraya toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol ninkaas waxa xoolihii geeliisa lagu qaymayey markaan si mar kale ku celiyo toddobaatan iyo sagaal kun oo dollar waxaa la isu cafiyey afar kun iyo shan boqol waxaa la kala qaatay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol intaas baan ilaahayna waa mahad celinaynaa juhdiga dadkii ku soo bixiyo wakhti badan juhdiga ku bixinayana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro intaasaan warkii kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa ka hadlay nabadoon axmed fulfuule oo ka mid ah waxgaradka beesha saleebaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Een, waxaan rabaa war yar warka waa badidiisa waa la soo maray inaan soo kookoobo haddii ilaahay idmo Ee, meeshaan waxaan isugu nimid nin muslin ah oo ku dhintay gobolka mudug sababsadayna nin ka dhashay beesha reer xaaji suleebaan isaguna ah beesha maxamed madar kicis iyo dadku siduu u yaqaano cayr ninkaa magtiisii baan isugu nimid ninkaa magtiisii baan wareejinnay waxaanan ku wareejinnay beesha cayr ninkaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxaynu leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waalidkiisii iyo ehelkiisiina ilaahay ha ka samarsiiyo asagana ilaahay subxaana wa tacaala gacanka xaqdaranadiisa jannatulfirdows ha ugu bishaareeyo ehelkiisiina samar iyo iimaan allaha siiyo magtii la khaymadeeyey ee odayaashu ay hore u soo sheegeen haddaynu nahay odayaasha dhaqanka ee beesha reer xaaji suleebaan walaalaheen markaan fadhiisannay oon geeli kala qaymaysannay toddobaatan iyo sagaal kun oo dollar baa lagu qaymeeyey sida hore naqiibku ugu soo sheegay afar kun iyo shan boqolna waa naloo cafiyey toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqolna waa wareejinay in la wareejiyeyna waxaa qiran doona naqiibka qabiilka iyo welidamka innaguna waa wareejina walaayaduna goobjoogay ka tahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay subxaana wa tacaalaa walaalka wiilkiisu dhintana zamar jaliil ah ha siiyo bedel khayr qabana alla ha siiyo innagana ilaahay nama fidneeyo kuwa xaqdarrada wax ku dilayana ilaahay ha soo hanuuniyo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay naqiibka beesha ceer ee lagu wareejiya diyada
ilaahay baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcooyinkiisa faraha badanoo lasoo koobi karin iyagu waaweyn nimcatlislaam waliimaan allahaasaan u mahad celinaynaa bacdallaahi walaayada gobolka mudug ee juhdiga badan iyo shaqada tirada badan oo aan kala go' lahayn bixinaysana waan u mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha reer suleymaan madarkicis ee maanta aan meesha aan wada joogno oo aan kala qaadanayno diyadana waa u mahad celinaynaa intaa kadib anigoo ah naqiibka beesha cayr waxaan halkan ka caddaynayaa in nala siiyey diyo boqol ah oo mukhallado ah oo walaalaha reer xaaji ay naga naga qabeen inaan maanta oo bishu tahay kowda ramadaan inna laku wareejiyey dhigadaa haddii si aan sii faahfaahiyo sida loo sheegay ee boqol halaad ay ahayd waan qaymaynay walaalaha waxaan u cafinay afar kun iyo shan boqolaan u cafinay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqolna waa nagu wareejiyeen marka iyadaas waa nala siiyey waana haysanaa gacanteennay ku jirtaa waxaana annaguna markii naloo dhiiba kusii wareejinay weliya oo demka oo xaqlaha ah oo wiilkiisii la dilay sidaasaan halkan ka caddaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad waxaan u mahad celinaynaa walaayada oo iyadu haddaysan amuurahan tawilinaynin ayna waxba suurto galeen iyo odayaasha ku soo daalay oo u dhabar adeygay oo iyaguna wakhtiga badan ku bixiyey inay xaquuqdaas ka timaaddo waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wajasaahu xasana ilayk cid kastoo ka qayb qaadatay miisaanka xasanaadka allah u saaro ciddii la siiyana waxaan leenahay ilaahay mid shifo iyo daawole ha uga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waalidka dhalay wiilka la dilay ayaa goobta ka hadlay islamarkaana shucuurkiisa cabiray iyo sida shareecada islaamka loogu kala baxay duqowda iyo muslimiinta say u sheegaan waaye ninkaas aabbihiisana aha waladamkiiyaan ahay xaqiisii waa boqol ilaahay waajib ka dhigay oo aan qaatay kaafi xasan aadan oo mudug ku dhintay diyadiisii waa boqol laga soo qaaday oo ilaahay taam ka dhigay toddobaatan iyo sagaal kun ayaa geeli lagu qiimeeyey afar kun iyo shan boqol waa sadaqaystay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol waa qaatay ilaahay qayr ha siiyo qoladii u istaagtay iyo qoonkii soo shaqeeyey culummada iyo waxgaradka u istaagay qayr allah siiyo annagu waa qaatay
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafareebka wararka aan isa sooganin dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza ee ku dhaqan mandiqadaasi haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa afar labaatankii saaci lasoo dhaafay waxa ay duqeymo ka geysteen xaafado ka tirsan magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya saddex iyo lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen afar iyo sagaashan ruux oo kale goobaha yuhuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah waqooyiga magaalada khaza xaafado dhaca mandiqada khan yunis mandiqada deeralbalax xerada qaxootiga ee loo yaqaana alburej iyo deegaano kale oo dhaca koonfurta magaalada khaza warbaahintu waxa ay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan duqeymaha yahuuddu ay ka geysteen maanta waqooyiga magaalada khaza halkaasi oo dad fara badan ay ku shahiideen
قطرات الاحتلال الحربية أصبحت هدفا في منطقة منزلا دمرته بشكل كامل في منطقة المغرب
marka laga soo tago duqeymihii maanta yahuuddu ay ka geysteen qayba ka mida magaalada khaza dhacdada ugu weyn ee ka taagan magaalada khaza ayaa ah in ciidanka yahuudda muddo dhowr iyo toban cisho kadib ay isaga baxeen cisbitaalka ashifa oo dhowaan ay la wareegeen xoogna ku qabsadeen laakiin arrinta xanuunka badan ee maanta warbaahintu ay hadal hayeen waxay ahayd in markii ciidamada yahuuddu ay ka baxeen cisbitaalka ashifa ee ku yaala bartamaha magaalada khaza in boqolaal ruux oo shuhado filistiiniyiinah oo yuhuuddu ay cisbitaalkaasi ku laayeen halka lagu arkay oo meydadkooda iyagoo daadsan warbaahintu waxay maanta tebinaysay in in ka badan saddex boqol oo ruuxoo filistiiniyiina oo haween iyo carruur ay ku jiraan in yahuuddu si arxan darro ah ay cisbitaalka ugu laayeen sidoo kale yahuuddu waxay gebi ahaanba dhulka dhigeen oo ay burburiyeen dhismihii cisbitaalka iyo waaxihii kala duwanaa ee cisbitaalka uu lahaa markii yuhuuddu halkaa ka baxeen dadkii filistiiniyiinta ayaa halkaa gaaray iyagoo shuhadada dadka shahiiday oo googo-ay oo qaarkood si arxan darra ah yahuuddu u laayeen ay halkaas soo ururiyeen muuqaalla arrintaa ku aadan ayay warbaahintu maanta soo gudbinaysay
انتشال جثمان طفل الآن جثث يا الله أيوة وأنا إذا حد بيقدر يدبر قضية قضية
يلا معايا شد معايا كامل كامل بالك
طواقم الإسعاف تنتشل عدد من الشهداء الذين تحللت
sidoo kale waxaa goobtaasi gaaray ehelada dadkii ay laayeen yahuudda oo runtii halkaasi markii ay arkeen ehelkoodii oo si arxan darro ah yahuuddu u laayeen halkaasi ka soo muuqanayay iyagoo warbaahinta la hadlayay waxaana ka mid a eheladaasi hooyadan filistiiniyadda ah oo wiilkeedu yahuuddu ay ku dileen cisbitaalka ashifa waa hagaag haddaba intaan ka gudbin gumaadka yuhuudda ballaan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadku waxay sheegtay caawa in tirada guud ee shuhadadu ay iminka marayso soddon iyo laba kun siddeed boqol shan iyo afartan ruux dhaawacana wuxuu marayaa shan iyo toddobaatan kun saddex boqol labiyo sagaashan ruux markan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen inay weerar xoogan maanta ku qaadeen kolayo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidanka yahuudda kuwaasi oo marayay mandiqada khanyunis muqaawamadu waxay sheegeen in ay gubeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada qaada oo ay ku dhufteen qoriga alyaasiin boqol iyo shan waxayna halkaasi ku dileen toddoba ka tirsan ciidanka yahuudda sida muqaawamadu ay sheegeen sidoo kale dagaallo xoogan oo u dhexeeya xoogaga waxiska caabinta iyo ciidanka yahuudda ayaa maanta waxa ay ka dhaceen xaafadda loo yaqaano talilhawa ee ku taalla magaalada khaza dhanka kale bayaan ka soo baxay taliska ciidanka yahuudda waxay maanta ku qirteen in hal askari dagaaladii maanta looga dilay siddeed kalena looga dhaawacay xubintii aan oga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa nagaynta guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb korarka qodobixii silaad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa noo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا